aad baad u mahadsan tahay walaalka weli waxaan ku guda jirnaa tebinta tooska ah ee la xiriirta dagaalada waaweyn ee cagmarinta ah ee saaka ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe halkaasoo lagu weeraray saldhigyo ciidanka dowladda federaalk ay ku sugnaayeen waxaana sidaan hore u sheegnay goobihii saaka lagu dagaalamay ee kale ahaa deegaanka ceel cali axmed iyo daarunicma iyo cali fooldheere ee ku sugan oo la wareegay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war goordhow soo baxay ama nagu soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in dagaallo ay ka dhaceen duleedka deegaanka alkowthar oo ah deegaan u dhow ee magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la galeen askar ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaad ee macuusli lagu sheegay oo halkaasi ku sugnaa waxaana lasoo warinayaa in khasaare kala duwan la gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka inkastoo aan tiro rasmi ah iyo namber cayiman aanan sheegi karin xilligan hase ahaatee warka sugan wuxuu yahay in khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac uu ka dhashay dagaalkan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayna waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxay ka dhigan tahay in deegaan hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ay markan uu ku soo biray khadka dagaalka oo deegaanka alkowthar oo ah deegaan istaraatiijig oo muhiim ah oo u dhow magaalada aadan yabaal ayaa xilligan ee dagaalka laga soo sheegaya inkastoo duleedka deegaanka uu dagaalku ka dhacay haddana xaalad cabsi ah iyo welwel ah ayaa ka taagan deegaanka alkowthar waxaa ilawareedyada qaar oo nala hadlay ay tilmaamayaan in bartamaha deegaanka lagu arkayo ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo taagan islamarkaana keebla yuurar ah oo hadba qoriga meel ku taagaya kuwaasoo ka cabsi qaba in xabaddu ay gundahooda ka dhalato marka xaalad kacsanaan ah ayaa ka jirta deegaanka alkowthar si la mid a xaaladda kacsanaanta ah ee horey uga jirtay magaalada aadan yabaal ee uu inoo sheegay ama uu inooga warramay wariyaheena mahad cubeyd waxaan sii raacsanayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay duleedka deegaanka alkowthar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la xaqiijiyey in dagaalkan lagu dilay laba iyo labaatan askari oo ay saraakiil ka mid yihiin oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waa khasaaraha horodhaca ah waxaa suuragal ah inuu intan kasii bato hadba wixii ku soo kordhana dhegaystayaasheenna waan la wadaagi doonnaa insha allah